walaalayaal labadeenna dal iyo labadeenna dad intaba siyaasiyiin kale ra'yu duwan waa iman karaan aragtiyooyin kala duwan way iman kartaa laakiin waxaase walax saamayn ku yeelanayo labadan dal iyo labadan dad waxa ay isku yihiin midna ma aha marka ilaahay idankii soomaaliya iyo jabuuti waxaa ka dhexeeya halkaasay ka sii socon doonaan mar walbana abaalka naloo galay iyo midka maanta weli naloo wadana waan ka mahad celinaynaa taariikhda iyo waxa naga dhexeeya sidii aan u sii horumarin lahaynna waan ka wada shaqaynaynaa danaha istaraatiijiga ah ee gobolka aan ku naalnaahay naga wada khuseeyana waan ka wada shaqaynaynaa hadda iyo iyo hor allaba mar kale waxaan ka mahad celinayaa weynayntii iyo qadarintii iyo soo dhoweyntii la isiiyey aniga iyo wafdigayga waan ka mahad celinayaa taageerada iyo garab istaagga iyo nafhurnimada dalkayga iyo dadkayga soomaaliyeed si gaar ah loogu sameeyeyna waan ka mahad celinayaa dalkanna waa dalkeennii mar walba waa imaanaynaa waana ku soo noqnoqonaynaa wanaaggaas soo noqnoqotaya ma naq baa u da'ay idii la dhihi jira waayo meeshaan meeshaan annaga naqbaa naq baa nooga da'ayo in badan waa ku soo noqnoqon doonaa ku soo noqnoqoshadeedana guulo badan iyo wax badan oo horumar iyo wanaag ahaan ku aragnay marka waana idinka iyo dadka idinsoo doortay ee aad matashaan waxaasi iyo karedhidkaasi cidda iskale aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin waa idiin mahad celinaya